barnaamijka shaqa sharaf leh ayaa ah barnaamij isugu jira wacyigelin iyo dhiirigelin ay magaalada kismaayo ka bilaabeen dhallinyaro si iskooda isku xilqaamay kuwaasoo ay ujeedadoodu tahay sidii dhallinyarada kale ee shaqala-aanta ay ku haysato magaalada kismaayo ay ugu wacyigelin lahaayeen inay shaqaystaan oo aysan ka faanin shaqooyinka laga heli karo magaalada kismaayo waxaana barnaamijkan wacyigelinta ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyaradu ka bilaabeen magaalada kismaayo uu imaanaya xilli dhallinyaro badan oo shaqo la-aan ah ay ku nool yihiin xaafadaha magaalada kismaayo dhallinyaradan wacyigelinta dhanka shaqooyinka ah ka bilaabay magaalada kismaayo ayaa sidoo kale adeegsanaya muuqaalo ay iska soo duubeen iyagoo soo gudbinaya sida loo qabto shaqooyinka yaryar si ay u tusaan dhallinyarada kale ee ku nool magaalada kismaayo liibaan garaad cali oo ah aas-aasaha barnaamijka wacyigelinta ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyaradu ka bilaabeen magaalada kismaayo ayaa barnaamijka dhallinyarada v o a oga waramaya ujeedada ay dhallinyaradu barnaamijkan ka leeyihiin barnaamijkan waxaa igu dhiirigeliyey nafsadeyda marka koowaad maxaa yeelay anigu qof shaqaystaan ahay waxaan soo arkay shaqo la-aanta iyo baagamuundada dhibaataday leedahay dadka aan hadda anaga aan dhiirigelina laba qeybood iskugu jiraan qeyb waa dad aqoon-yahano ah oo jaamacado soo dhameeyey oo waqti badan waxbarashada uga soo baxday oo haddana iska fadhiya si maala yacni ah ayagoo sugaya inay qabtaan ama ay helaan shaqooyin mushaar aad u sareysa laga helayo marka annagu waxaan dhahnaa inta laga gaarayo shaqadaas mushaarka aadka u sareyso fadhiga ha laga kaco bal shaqo yar haddaad sii qabo si noloshaada maalinkii aa u maareyso waxaa kale oo aan dhiirigelinaa dhalinyarta shaqada yaryar qabta ee la yarso la aflagaadeeyo la takooro si aan bulshada ugu muujino in shaqada ay un shaqo tahay haddii mar un ay tahay shaqo sharaf leh oo ay soo xareynayso dhaqaale xalaal ah waa shaqo wanaagsan waxay dhaantaa qofka in uu gacmaha hoorsado in uu shaqeeyo intay doontaba shaqadiisa ha ahaato filinkan horta dhalinyarada magaalada way soo dhaweeyeen aad bayna igu bogaadiyeen waxaa arkaa magacigii inuu lumay meelaha qaar markay dhalinyarada iga hor imaadaan waxay dhahaan shaqaa sharaf leh waan ku salaamay dalkana waa laga daawadaa sidoo kale dhowr qofood oo dibada jirana way daawadaan oo yani dalka banaankiisa ah shan qeyboodaan hadda sameynay qeybo badan oo muhiimu lahaa filinka waxaa kamid ahaa in anigoo aqooyahana aan shaqo doonanayo kadib shaqadii qaab qabiil laigu soo diidayo haddana aan gaari dhaqaal bilaabayo maadaama aqooyahan ahaa shaqo laisoo diiday halkii aan guriga fadhin lahaa waxaan bilaabaa inaan gawaarida dhaqo waxaa ka mida shaqada anigoo qoryo soo guranayo magaalada lacag ka helayo waxaa ka mida shaqada anigoo dhinacna moos ka iibinayo dhinacna wax ka baranayo waxaa shaqada ka mida anigoo kareetaala ah oo gabarh inta doonto qaab qabiil laigu soo diidayo ugu dambeynna anigu aan kusii adkeysanayo inaan shaqadeeda sii wato oo mid sharafla tahay
cabdifataax nuur maxamuud oo isna ka mid a dhallinyaradan ayaa sheegaya in hadafka ay dhallinyaradu ka leeyihiin hawshan wacyigelinta ay tahay sidii dhallinyarada loogu baraarujin lahaa inay shaqaystaan maadaama dhallinyaradu ay yihiin tirada ugu badan ee haatan ay dhibaatooyinka shaqo la-aanta ah ay ku haysato magaalada kismaayo
waxaa nagu kalifay inaan isu xilqaano barnaamijkan waxawaaye inaan ku baraajulino dhalinyarada inay shaqaystaan maadaama numberka ugu badan ee ku nool soomaaliya boqolkiiba toddobaatan iyo shan la yiri waa dhalinyaro dhalinyaradaasna numberka ugu badan oo dhalinyaradana boqolkiiba sagaashan ay isticmaalaan social mediaha annagiina aan social mediaha isticmaalno inaan oga faa-iideyno dhalinyarada social media oo aan ku baraarujino inay shaqaystaan cid hadda naga caawiso oo gooniya ma jirto aniga iyo tiam aan ka tirsanahay ayaa marba isla daala dhacno cid kaleoo hadda aan caawimaad ka helno oo buran ma jirto lakiin waxaa dhiirigelin noogu filan reactiga ayna siinayaan dhalinyarada oo ka helo videoyada annaga aan soo dhigno taasaa dhiirigelin noogu filan intaasaana caawinaad annaga u aragnaa si guud dhalinyarada aada bay ula dhacsan yihiin barnaamijkan shaqaa sharaf leh oo aanu iyagu ku iyaga ku dhiirigelinayno waxaana taa caddeyn noogu filan sida ay social mediaha marka aanu barnaamijka soo gelino siday uga falceliyaan inkastoo dhallinyarada ku nool magaalada kismaayo ay si weyn u soo dhoweeyeen barnaamijka wacyigelinta dhanka shaqooyinka ee shaqa sharaf leh ee ay dhallinyarada magaalada kismaayo ay bilaabeen haddana waxaa sidoo kale jira caqabado ay dhallinyaradu mararka qaar ay kala kulmaan qeybaha bulshada magaalada kismaayo gaar ahaana xilliyada ay duubayaan muuqaalada wacyigelinta ah ee ay ku doonayaan inay dhallinyaradu ay kula wadaagaan baraha bulshada anaga hadda waxaan ku noolnaha meel gobol jubbada hoose kismaayaan joognaa waa meel gobol ah dadku kaamirada ma yaqaano haddaa dhada qof kaale filinka ila sameeya iyo caawi qof walba wuxuu leeniyo in lii arkaa ka baqaa baraha bulshada in lii arkaa aan ka baqayaa marka waxaad dareemtaa dadkan aad dhinaca kaamirada uguma horumarsano marka dhibba iyo rafaad baan ku helnaa qof filinka nala sameeyo hadda asxaab fiican baa igu soo biirtay oo filinka si fiican ila jisho yar cali la dhaho iyo gruub kale marka walaal wax aan caqabad lahayn ma leh laakiin waxaa go-aansaday maadaama macalin aan ahay bulshadana aan ra'yi u keenay inaan ra'yiga sii wado waxaa laga yaabaa hal qof ama laba qof inay fadhiga ka kacaan ay ku shaqaystaan intaasna waa arrin aan ugu talagalay dadkeyga inaan u gudbiyo waana ku faraxsanahay inay daawadaan dad badan oo hadda shaqada bilaabay ayaan arkay oo arrintaas ay dhiirigelisay magaalada kismaayo ayaa ka mid ahayd goobihii ay kooxaha argagixisadu ay horey uga qorteen dhallinyaro badan si ay ugu dagaalamaan waxaana arrintaasi in dhallinyaradu ay ku dhaqaaqaan loo aaneynaya shaqala-aanta iyo dhibaatooyinka dhanka nolosha ee dhallinyarada ku haysata magaalada kismaayo ee soomaaliya khadar maxamuud xareed v o a nairobi